marka waxa weeyaan intaasaa la isticmaalayaa kilomitr buu ahaa markii hore marka lix boqol unbaa xagga kar ilaa taxi weyga laga leexanaya lix boqol lagu daray laakiin taxi weyga abroomka in la galo dayaaraddu gasho
markaa markuu soo gaadhana ka soo qaadaysaa daashbiib kaayare dhowr iyo soddon ka qaata ee marwaxadaa leh jabuutina kuwaa yaree dhowr dhaash iibkaasoo dhowr iyo soddon qaadabaa u baxaya ilaa adis waxaa qolada ethoobiyan ku xanuusla wadnaa iyagana barnaamij caynkaas berbere inay ka soo qaadaanoo xagga
oo iyaguna wixii dusha ay korjoogidii wixii maraya wixii walba la eegayaa dabeedna iyana saasay hawshaasi ku socotaa mana ka fadhiistaan sii socod iyo soo socod sii socod iyo soo socod fensinkii fensinkii kowda bishaanu nidhi hala xidho warqad officiala in kowdana la bilaabo jebinta degitaankuna kowda bishii hore kale barhkeedii baanu marka ekaawo iyadaa dee waxaan gacanta ku haysa ekaawo waxay markaa we sajasikayagii waxay ku bedeleen saddex wiig lagu daro laba- laba ujeedda salku haya birtaa weyn la gooyaa waa weyn taawarkeennu ka arki maayo diyaaradda halkan ka soo fadhiisanaysa annagu markii hore waxaan ugu tala jiray gaari yaroo baabuurta yar xaajadahee uu ku xidhan yahay baalkan baalku inuu laliyo marka iyagu waxay leeyiin gaari boortu bale baanu keenaynaa oo halkan ku meelaysnaaba ha maadaama aanu arkayn halkan ha taawarkana mustaqbalka iminka intaa ranweyga la dhisayo waa la dheeraynaya isna si waaya maadaama taawar maadaama termin ranweyga in qayb cusub lagu soo darayo wen isna kor loo dheereeyo wuu marayaa wuu soconaya felswinka isagu wax bilaabaya inu qabaa ha wuu soconayaa waxaanu noo doonaynaa inaanu qaybtan iminka la isticmaalaya ka bilowno Ha, wuxuu marayaa waddadan ee cad ayaa ina kala qaybisa marka beerahan iyo waxaan oo dhan wuu maraya halkan iminka afar boqol buu noqonayaa jihaadaha galbeed afar boqoloo mitir ayuu fensku maraya wixii ka dameeyana hal kilomitir iyo laba boqola xaqu ma laha muwaadinka degani inuu inuu maya dhismo ka sameeyo beer buu ka samayn karaa keliya ha dhismayn laga sameeyo xaggan laamigana adigu dee guddi baanu haynoo wasiirka hawlaha guud iyo eh, wasiirka daakhiliga iyo aniga iyo meyirka iyo wasiirka caafimaadka kawan dhamayna madaxweynaha noo gudbino wareegtadii wareegtadii berri soo baxaysa
meters. Yeah, that's how it's good the service much because when we are starting the new uh, innovation of the old uh, uh, runway, this this this the, the, now we can use this uh, what you have done before. Thank you very much.
ganacsadaan qaarna emergency bay xuquuq u leeyihiin haddii ay wax ku noqdaan hawada sare inay ku soo degi karaan si loogu wargeliyo oo loo sheego in airportka shaqa ka socoto wasaaraddu waxaanu u qornay bisha sideed iyo labaatan keedii xafiiska hargeysana wuxuu qoray bisha eh, sagaal iyo labaatan keedii shalay tooloo bisha kowdooda ahaydna si official buu adduunweynaha ugu soo baxay airportkeenu inuu xidhnaanayo marka laga bilaabo koob iyo labaatanka bisha sababtuna waxa weeye saddex wiig baa la siiyaa oo threshold la yidhaha diyaaradaha kale inay ku diyaargaroobaan kuna tala galaan marka airportkeenna laba qaybood buu u shaqaynayaa ma xidhna airportku qayb waxa weeyaan qaybta shaqada laga wado qaybna waa qaybtan iminka aad aragteen ee loogu talagalay in diyaaradaha wixii labaatan tan ka yar ilaa labaatan tan unbaas ka soo degi kara oo imanaya marka diyaaradihii waaweynaa commercialka ahaa waxaanu u qorshaynay inay berbere u wareegaan wixii kale humanitarianka iyo charter airlineska yaryar ee imanayaan inay halkan ka soo degaan inkastoo shirkaduhu iyagu laftigoodu diyaargaraynayaan inay diyaarado yaryar kaga soo qaadaan berbere ilaa hargeysa oo tankatanka markaa waxa aan si official ah oo ugu sheegaynaa dadweynaha reer somalilan airbortku ma xidhna airbortka qaybaa furan qaybaha ganacsiga ee xidhanna berberaa laga soo degayaa bisha koob iyo labaatankeedaana shaqadii in, eh, ay ay bilaabmaysaa wasalaamu Iskala calaykum beddelka.
warahmatullahi- ha, asalaamu calaykum
runtii waxaa maanta farxad inoo ah sidaad aad nala socotaan ama aad intaad nala socotaan arkayseen isbeddelka weyn ee ka muuqda xigaal international airport oo runtii aan odhan karo markii la dhisay wakhtigii gumaystuhu dalka joogay intaan calanka Sooma- somalilan qaadin intii la sameeyey wixii ka dambeeye lagu daray hal meel oo qol yaroo nasasho ahaa muddada soddonka sane dowladda soomaaliya jirtay iyo intii ka dambaysay somaliland soo ay maaragtay isku tashatay gaar isku soo noqotayba departure terminal yar waxay kaliya lagu darahayd intii somaliland joogtay departure terminal yar oo taqaaniin inta maanta ay u fidayna indhiinaad ku arkayseen saxaafadda ka markhaatiya waxaana jecelnahay ummadda reer somaliland inay aragto muddadaynan joognay isbeddelka jira iyo adeegyada ummadda aan u qabanayno iyo waxaan fulnay inay arkaan baa qurux badan muraayad aada u weyn wax ugu weynaysa ay gashadaan dadku oo aanan cam- ay waxaynu noqonuun mucaaradada xun lagu dumiyo waxaan mar walba anagu heegow nahay xukuumaddii kulmiya haddaan nahay inaan adeegyada aasaasiga ah inaan mar walba kor u qaadno eerboodka maanta isbeddelka ka muuqdaana wax aad iyo aad runtii loogu farxo weeyaan runtii aan wasiirkana runtii aad iyo koliigiisa ama saaxiibadii iyo hayadda u n d p oo iyadna kun iyo hal kilomitir iyo todoba boqol oo mat- mitir laba kilomitir wax yarla oo halka halka aan joogna maanta oo maanta ay noo noqotay alternative ama badiila noo noqotay oo haddii maanta intan ayna samaysnayn ay maanta xidhmi lahayd guud ahaanba nolosha xidhmi lahayd laakiinse maanta bedeli noo noqotay inta la- intii hore dib loo hagaajinayay ee laba kilomitir ee jajarka ahayd inta dib loo hagaajinay loo duminayo noo noqotay inay wixii yaryaraa ee de- diyaarado yara kookooban ee si ay noo sheegeen labaatanka tan ka yar inay noo sii wadaan aad iyo aad horta ugu mahadnaqayaa u d p wasiirka iyo maarata inta la shaqaynaysana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qolada ingiriiska ee qalabka inoo dhigtay.
qolada ingiriiska ee runtii iyaduna security intii la- maaragtay maanta laga dhigay inuu heer heer caalami noqdo airportka egal international airport iyo waa idinka arkayay taasina aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa ingiriisku aad nooga shaqeeya securityga qalabka intaa leegna inoo keenay ee maanta waxay muuqanaysaa in intii dhoofaysay iyo intii soo degaysaba in si raaxo ah oo faalan oo ciriiri lahayn inay maaragtay ay ku dhoofayaan kuna soo degi doonaan ilaahay baan lagu mahadnaqanaa ee waxaan leenahay shacabka somaliland ha no- ha nagu garab galo horumarkooda ka shaqeynaa hanagu garab galo Ee, saxaafadan waxaan leenahay inta waxaas inta xunuha sheegin inta wanaagsan la sheega asalaamu calaykum